magaalada kismaayo ayaa laga daafuray tobabar lagu baran doono hadallada aan xanafta lahayn kaasi oo loo qabtay qaar ka mid a bulshada degmadaasi daafurka tobabarka ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland wasiiro xildhibaano saraakiisha ciidanka booliiska degmada kismaayo ururada bulshada iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland cabduqaadir cabdulaahi aadan qaanuuni ayaa ka warbixiyay muhiimada tobabarka
tababarkan waxaa soo kala qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ururada bulshada dhalinyarada haweenka qeybahooda kala duwan ayaa tababaro lagu soo siiyey magaalooyin kala duwan ee jubbaland iyo soomaaliyaba saakana waxaan u fadhinaa in bahdii cadaaladda oo garsoonkii hormuud yahay shaqaalihii wasaaradda cadaaladda saraakiishii booliiska gaar ahaan si idda saraakiishii ciidanka asluubta akhyaartii qareenadii dhammaan halkan saaka inaan isla fadhino oo aynu ku baranayno wadahadalka aan xanafta lahayn oo loogu talagalay in si nabdoon oy ku jirto sida shareecadeena islaamkuubana amrayso shaqada aan ku jirno maadaamaay tahay shaqo culus oo laga bilaabo c i d ha noqoto xeriyaalintii ha noqoto maxkamadihii ha noqoto ku dhammaanaysa asluubtii ha noqoto waxay u baahan tahay kaysaska iyo dacwadaha aan baarayno iyo si aan u wajahayno inay noqoto si degan wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland oo dahfuray tobabarka ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan tobabarka mowduuca aan meeshaan ku baqaadanayno waxaa la yidhi waa wada hadalladaan xanabta lahayn wada hadalladaan xanabta lahayn waxaad moodaa in aada looga fakray magac bixinta oo magac fiican oo ku habboon loo soo saaray marka aada shaqo qabanayso ama garsooro ahaw ama xeerdhaaliyo ahaw ama dembi baaro ahaw waxa rabti ahaw waxaa la rabaa qofka aada la macaamilaysid hadal aan xanaaq ku jirin oo asturan waxna aad shaqadaadi u dhimayn qofka aada la macaamilaysidna aan dhibsanayn inaad kula dhaqantid baa la rabaa oo hadalladaas markaa ay suurageliyaan qof walba inuu ku qarco waxa aada qabanaysid dadka meesha fadhiya waa bahdi cadaaladda tobabarkan ayaa lagu baran doonaa nidaamka hadallada wanaagsan aan xanaafta lahayn kaasi oo door muhiima ka qaadan doono horumarinta nabadda iyo xasiloonida magaalada kismaayo